bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllahu wslama clى nabiyina mxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlkhayaati khayaadkii qofkii dhartolaha ahaa xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay yacnii xirfadaas xirfad lagu shaqaysto inay tahay caddaynteeda xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa maalikun can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata annahu samica anasa bna maalikin radia allaahu canhu yaquul anas oo dhahay ayuu maqlay ina khayaatan nin dhartolo ah dacaa rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalam rasuulka ayuu u yeedhay liطacaamin sanacahu cunto uu sameeyey ayuu ugu yeedhay qaala anas bnu maalik anas waxa uu yidhi fadahabtu maca rasuuli llaahi sal ly salama nebiga maciisa ayaan la tegey oon aaday ilaa daalika acaam cuntadaa xaggeeda ayaan aaday anoo nebiga la jiro faqaraba ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh waali wasalama khubsan nebiga ayuu wuxuu u soo dhoweeyey muufo iyo wa maraqan iyo maraq fiihi dubbaa'un uu ku jiro bocor iyo waqadiidun iyo hilib yaryar fara'aytu nabiya sala allahu calayh waali wasalama nebigaan arkay yatatabbacu dubbaa'a bocorka isagoo raacraacayo min xawaalayi lqascati xeerada geesaheeda isagoo ka qaadqaadanayaan arkay ka raacraacayo qaala waxa uu yidhi falam asal ma aanan ka tegin oo kama zuulin uxibbu inaan jeclaanayo addubbaa'a bocorka min yowmaidin maalinkaa laga bilaabo ayb xadiidka marka tarjamada maxalushaahidkeeda waxaa weeyaan ina khayaatan dacaa rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama liطacaamin sanacahu nin dharka tolo ayaa nebiga u yeedhay cunto uu sameeyey buuna ugu yeedhay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa xirfadaas ku shaqaysigeedu inay bannaan tahay ayb khayaadku weliba awal waxaan soo hayna annaga midka birta tumo iyo kan hilibka qala iyo waxyaabahaasaan soo haynay khayaadku wuxuu uga duwan yahay isaga kuwaasi wax kale ayuu sii dheeryahayo khayaadku badanaa dunta oo wax ku tolaayana isaga ayaa haysto marka ujro iyo waxaa isku jirta marka iyo beec leanna maxaa yeele dunta oo wax kugu tolayana waxay ku jirtaa yacnii waxa aad ku heshiinaysaan waxaa laysdhihi karaa marka ujradii iyo hadday isku darmaan iyo iyo beec hadday isku darmaan amay qalad noqotaa baa laysdhihi karaa taas uu marka meesha ka saarayaa oo uu ka bixinayaa oo hal caqdi in labadiiba lagu samayn karo mararka qaar oo hadda halkaa caqdibaa waxaa lagu samaynayaa xirfadiisiina oo farsamo yaqaannimadiina uu kaa ijaaranaya ujratu dimma ee duntan oo wax kugu tolayana oo beec ahaan kaaga iibsanaya ogaa kuwa kale marka sidaas waa uga duwan tahay marka tan la fiiriyo ayb sharaxana marka masalada waa ku ishaaray xadiidka waxaa kaloo daliil u yahay dacwada in la ajiibo oo nebiga nin baa u yeedhay cuntuu ugu yeedhay waa ajiibay dacwadaa marka la ajiibayo culammada badankood waxay yidhaahdaan weliimatulcursi haddii ay tahay waa waajib in la ajiibo wixii weliimatulcursi ka soo harana iyadu waajib maaha ayb shaafici iyo sidaas ayaa laga wariyey waxaa kaloo xadiidku uu ku tusayaa ama laga qaadanayaa cuntadu cuntada saxanka ku jirtaa haddii ay kala duwan tahay dhowr nooc ay kala tahay in qofku markaa uu raacraaci karo oo xadiidkii ahaa kul biyamiini sami illaaha wa kul biyamiinika wa kul mimaa yeliika waa laga soo khasisayaa tan marka ayb maalan cuntadii hadday dhowr noocoo kala duwan meesha ay ku jirto dhinacaagii marka nooc ka mida uusan oolin dhinac kale haddaad ka qaadata laa ba'sa oo kul mimaa yeliika iyadu marka waa hadday hal nooc tahay cuntada xadiidku sidaasna waa tusayaa maxaa yeeley nebiga xagga iyo xagga iyo xagga iyo xagguu ka raacraacaya ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa wixii nebigu jeclaado in la jeclaado inay nebiga jacaylkiis ka mid tahay oo anas waxa uu yidhi maalinkaas wixii ka dambeeyey kama aanan zuulin anna waxaa nebigu jecel yahay inaan jeclaado oo ah marka bocorkaas marka isaga wuxuu sidaa ugu jeclaanayaa jacayl uu rasuulku u qabo waay sala allahu calayh waalihi wasalam waxyaabahaasoo dhan baa marka xadiidka laga qaadanaya laakiin macalushaahidku waxa ay tahay khayaadku xirfada uu ku shaqaysto xirfo markaas yacnii sax ah inay tahay oo markaa ay bannaan tahay in lagu shaqaysto macno zaa'idana waa ku jiraayo xirfadaha sida qaalibka ah qofka aqoontiisa ama xirfadiisa ayuu kaa ayaad ka ijaaranaysaa waxa kale adaa keensanaya alaabta laakiin ninka dhartolaha ah dunta badanaa dadku ma keensadaan isaga unbaa duntiina haysto taasoo kale marka muqhtafar inay tahay oo la yska dhaafay xadiidku taasna waa tusaya baabu nusaaji dadka iyaguna maryaha sameeyo ayaa yani yuu u baab yahay baabkan annusaaj iyo marka khayaad iyo ninka yacnii labadan tarjama waxay ku kala bedelan yihiin middaasi waxa ay tahay dharka ayuu tolaa kii hore midkanna waxay tahay maryaha ayuu sameeyaa ayb oo ninkan marka waxaa weeyaan waxaan intuu isku kaa waxaa laga yaabaa wax kaa jeexmay iyo inaad u geyso ou tolo ama mare intaad u geysato waxaas iiga tol aad dhahdo laakiin midkan waxay tahay maryihii buuba samaynayaa daaqadihii iyo dharkii ayb sida maryahana lindigoo kale loo sameeyo oo kala wada ayb qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa yacquub bnu cabdiraxmaan wa huwa yacquub bnu cabdiraxmaan bni muxamed bni cabdillaahi bni cabdin ilqaariyi iqatun akhraja xadiidu albukhaariyu wamuslim waabu daawuud watirmidiy wanasaa'iyu can abi xaazimin huwa salamatu bnu diinaar qaala samictu sahla bna sacdin radia allaahu canhu qaal jaaءat imra'atun haweeney baa waxay la timid biburdatin go qaala waxa uu yidhi atadruuna ma garanaysaa malburdatu go-a waxa uu yahay faqiila lahu waxaa lagu yidhi nacam haah hiya shamlatu waa marada mansuujatun la tolay fii xaashiyatihaa gaararkeedana laga tolay qaalat waxa ay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii nasajtu waan sameeyey haadihi tanbiyaddii gacantaydan ku sameeyey aqsuukahaa waan ku marshinayaa fa akhadaha nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigii waa qaatay muxtaajun ilayha wa huwa isaga oo muxtaajun mid u baahan uu yahay ilayha marada xaggeeda marka muxtaajun haddii la godo waa khabar oo mubtadihiisu maxduuf yahay ay huwa muxtaajun ilayha isagoo u baahan marada fa kharaja ilaynaa xagganaga ayuu u soo baxay wa inahaa walxaal inahaa iyaduna isaaruhu macawistiisa ay tahay isagoo hoosguntigiisa ay tahay ayuu soo baxay nagu soo baxay fa qaala rajulu min alqowm nin dadkii ka mid ahaabaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow igsuniihaa imarshi ayb waxa uu yidhi imarshi igsuniihaa maradan imarshi oo isii ayb fa qaala waxauu yidhi nacam haah waa ku marshinayaa fa jalasa nabiyu sal ll ly salama nebigu waa fadhiistay fi lmajlisi majliskii buu fadhiistay uma rajaca waa laabtay fa dawaahaa waa soo duuduubay uma arsala biha ilayhi waa u soo diray markaa ninkiibuu u soo diray fa qaala lahu lqowmu dadkiibaa waxay ku yidhaahdeen maa axsantaniyo ma aadan wanaajinino wax fiican ma aadan samaynin sa'altahaa iyaahu maradii ayaad nebiga su'aalatay laqad carafta waadna garatay annahu nebigu laa yaruddu saa'ilan qof wax weydiistay inuunan celinaynin fa qaala rajulu ninkii waxa uu yidhi wallaahi waan ku dhaartay maa sa'altuhaa ma aanan su'aalanin ilaa litakuuna inay ahaato kafani karfantayda inay noqoto yowma amuutu maalinta aan dhimanayo qaala sahlun sahlu bnu sacad waxa uu yidhi fa kaanat kafanahu waxay noqotay karfantiisii marka meeshan waxaa laga qaadanayaa iyadana innii nasajtu haadihi biyaddiidaas maradii marka in la samayn karo oo dadka maryaha sameeyo xirfadoodu ay tahay xirfad fiican oo marka yacni kasabka ay ku helaanna uu yahay kasab xalaal ah haddii ay khiyaano iyo wax kale aanay la xiriirsan xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya dee asxaabta rasuulka inay barakaysan jireen oo maradiisii marka uga qaatay ninkan karfan inay u noqoto karfantaasina marka ay u noqoto mid hadhow anfacdo baabu najaari najaarkii loox qorihii ayuu u baab yahay baabkan xirfadihii ayuu ku jiraayo marka najaarku waa ninka alwaaxda qoree waxa ka sameeya kuraasta iyo miisaska iyo armaajooyinka iyo waxaa ka sameynaya loox qoraha marka iyo albaabada iyo waa faryaamaha qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid wa huwa abu raja albaqlaaniyu qaala xadaanaa cabdulcasiiz can abi xaazimin qaala ataa rijaalun abu xaasimkan marka waa salamatu bnu diinaar ataa rijaalun rag ayaa yimaadeen ilaa sahli bni sacdin bay u yimaadeen yas'aluunahu iyagoo su'aalayaan can ilmimbari mimbarka xaggiisa wax ka weydiinayaan faqaala waxa uu yidhi bacata rasuulu llahi sal l salama nebigu wuu diray ilaa fulaanata hiblaayo ayuu u diray imra'atin haweeney qadsa ma aha sahlun oo magacaabay an murii wuxuu la diray ey murii far hulaamaki cunugaaga ama addoonkaaga annajaara qoraha ah yacmalu lii wuxuu ii samaynayaa acwaadan tiirar ajlisu calayhinna korkooda aan ku fadhiisto idaa kallamtu nnaasa dadka marka aan la hadlayo fa amarathu way amartay yacmaluhaa inuu sameeyo min fa amarathu way amartay yacmaluhaa isagoo markaa yacni samaynayo min arfaa'i alghaabati haabada geedaheeda shawriyaalka ah waa weynka yacni min arfaa'i alghaaba kitaab aljumcana waa kusoo marnay alghaaba marka waa meel magaceed waaye darfaana marka waxaa weeyaan geedka shawriga annaga aan dhahno uu eegyahay amase buur shawriga waa la fahmaa in malaynay geedka aadka u dheer waa alwaaxdana laga samey laga qoran karo waayo webiyada iyo meelaha agahooda iyo dhulalkaas oo aada uga baxbaxaa xeebaha iyana waa ka baxaa ayb min arfaa'i alghaaba uma jaaa bihaa wuu ula yimid markaa fa arsalat ilaa rasuuli llahi sal l slam nabigay u dirtay bihaa way ula soo dirtay fa amara bihaa wuu amray nebiga fa wudicad waa la dhigay fa jalasa calayhi waa ku fariistay qala xadaanaa khalaad bnu yaxyaa qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ayman can abiihi can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhumaa ana imra'atan min alansaar haweenay ansaar ka mida qaalat lirasuuli illahi sal l salama nebigay waxay ku tiri yaa rasuula allah alaa ajcalu laka miyaanan kuu yeelaynin shay-an wax taqcudu calayhi korkiisa aad ku fadhiisanayso fa ina lii ghulaaman najaaran waxaan leeyahay addoon loxqoro ah oo faryaamo alwaaxda ka shaqeeya qaala in shi'ti haddii aada doonto yaal sidaas fa camilat lahu lmimbara mimbarkii bay usoo samaysay falamaa kaana yowmu ljumcati markay ahayd qacada nabiyu sal l salama nebiga waa fadhiistay cala lmimbari mimbarkii korkiisuu ku fadhiistay alladii sunica mimbarkii la sameeyey fasaaxat innakhlatu geeddii uu ka hoos qudbayn jiray ama agteeda uu ku qudbayn jiray geedtimireedka jiriddiisii ayaa qaylisay allatii taasoo kaana uu ahaa nebigu yaqdubu cindahaa agteeda inuu ku qudbaynayo xataa kaadad ilaa ay sigtay an tanshaqa inay dhambalanto fa nasala nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigii waa degay xataa akhadahaa ilaa uu qabtay fa damahaa ilayhi xaggiisuu u dumay fa jacalad waxay guda gashay ta'innu inay markaas yacnii ay taahayso qaniina asabiyi cunuga taahiisa oo kale alladii yusakkatu kaasoo la aamusinayo xataa istaqarad ilaa ay ka sugnaatay cunugu markuu ooyo kol marka la aamusinayo taaha ou taaho iyo iyo fururuqleynta uu fururuqleeyo sidaas oo kale yeesha xataa istaqarad ilaa ay ka xasishay qaala waxa uu yidhi bakad way ooysay calaa maa kaanat liajli maa kii dartii bay u ooysay kaanad ay ahayd tasmacu inay maqlaysay min adikri oo dikri wixii ay maqli jirtay oo dikri ah bay u ooysay xasanulbasri marka waxuu dhihi jiray idinkaa uga owleysan geeddaas geed inay u hilowdo dikrigii iyo wacdigii rasuulka in geed ay u hilowdo idinkaa uga owleysan oo bani aadam oo qalbi ilaahay idin siiyey mukallafiinna idinka dhigay sidaasuu dhihi jiray xadiidka marka maxalushaahidkiisa fa ina lii ghulaaman najaaran nebigana waa u qiray loox qoriddu marka farsamo loo baahan yahay fiicanna way yay tahay ayb baabu shiraa'i limaami alxawaa'ija binafsihi baabu bayaani xukmi shiraa'i limaami imaamka gadashadiisa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay alxawaa-ija baahiyaalkiisa ama xaajooyinkiisa inuu gato binafsihi nafsadiisa ou ula baashiro isaga uu soo gato qaabkan marka wuxuu u baabaynayaa waxay tahay waxaa laysdhihi karaa ninka madaxda imaamka ah haddii suuqa uu wareego wax soo gato isaga uu la baashiro baaci waxgadashadii uu la baashiro amay xoogaa arrintaa iyadaa wax laga fiican yahay noqotaa wuxuu leeyahay ma aha wax laga fiican yahe rasuulkii baaba wixiisa soo iibsan jiray waana tawaaduc iyo cadamu takabur haddii nebigu marka uu suuqa wax ka soo iibsan jiray adigan ha ka xishooninoo ka iibsan wa qaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi radia allaahu canhumaa ishtara nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu soo iibsaday jamalan rati min cumara cumar ayuu ka iibsaday cumar ayuu rati ka gatay isagaa la baashiray marka washtara bnu cumar ibnu cumarna waa gatay binafsihi nafsadiisa isaguna wax u soo gatay wa qaala cabduraxmaan ibnu abi bakrin radia allaahu canhumaa jaa'a mushrikun nin mushriga ayaa wuxuu la yimid bighanamin ari fashtara nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii wuxuu ka gatay minhu ninkaa xaggiisa shaatan neef ari ah buu ka gatay washtaraa min jaabirin nebiga jaabirna wuxuu ka iibsaday oo ka gatay baciiran rati intaasba nebigu inuu isagu xaaba yacni wixii uu iibsanayay isaga soo iibs ayaa soo iibsan jiray oo hebelow orodba adigii soo iibi mar walba ma dhihi jirin marka qofna waa u dirsan kartaa mararka qaarna adigii baaba soo iibsan karo haddii marka rasuulka uu arrintaa uunan ka kibrin hayruhu marka waxaa weeyaan dee waxau ku waxda fadli weyn oo kan rasuulkaoo kale ah qof leh ma jiro haddii marka nebigiio fadligaa leh uu suuqa wax ka gadan jiray adna inaad wax gadato marka ayb qaala xadaanaa yuusuf bnu ciisa wahuwa yuusuf bnu ciisa bni diinaar aلzuhriyu abuu yacquub almarwasiyu hiqat faadilu akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim wاtirmidiyu wاnasaa-iyu qaala xadaanaa abuu mucaawiya wahuwa abuu mucaawiyat adariir moxamed bnu khaasim qaala xadaana alacmash can ibraahiima can اlaswad can caaishata radia allahu canha qaalat ishtaraa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu gatay uu soo gatay min yahuudiyin yahuudi wuxuu ka iibsaday dacaaman cunto nasii'atan dayn ayuu uga iibsaday madal wa rahanahu wuxuuna u rahan dhigay dircahu camburbireedkiisa nebiga nin yahuudi abubadar ka gatay daynowna uga gatay dircigiisuuna rahan u dhigay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nebigii qofka imaamka imaamku wixii uu u baahan yahay isaw inuu gadan karo soo iibsan karo ibnu xajar marka wuxuu yidhi wafii hadihi alaxaadiidi axaadiidtan waxaa ku sugan mubaasharatu alkabiiri waashariifi shiraa'a alxawaa'iji wain kaana lahu man yakfiihi ayb idaa facala dalika calaa sabiili tawaaduc ayb waliqtidaa'i binabiy sal l slam axaadiidtan wuxuu leeyahy waxaa ku sugan qofka weyn qofka shariifka ah inuu la baashiro isaga xaajooyinkiisa iyo waxa uu u baahan yahay inuu soo iibsado wain kaana lahu man yakfiihi cid ku filan oo isagu markaa arrinkaa kaga filanba ha jirto baabu shiraa'i dawaabi walxamiiri daabooyinka xoolaha iibsashadooda in la iibsado xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu baab yahay walxamiiri iyo dameeraha marka xoolihii iyo dameerihii wax u kala qaadaya waxay tahay dhinacna waa ka siman yihiin dhinaca ay ka siman yihiin waxay tahay in la fuulo awrtii waa la koraa dameerahana waa la waa la fuulaa ayb waxaa kale ka si yacni waxay ku kala duwan yihiin dameeraha lama cuno hilbahooda xoolaha laakiin hilbahooda waa la cunaa maadaama marka axkaamtooda biictibaarna ay meelo qaarna isaga mid ay ka yihiin meelaha qaarna ay ku kala duwan yihiin labadooda wuxuu u sheegayaa wuxuu ka baqayaa in lays yidhaahdo dameeraha maadaama aan la cunin lama iibin karo qof inuu istuso ayuu diidaya waa la kala gadan karaa waana la iibin karaa xoolaha dhinacaas xoolahay kala mid yihiin sidaa inuu dhaho ayuu rabaa mar wa ida ishtaraa daabbatan daabbad haddii uu gato ow jamalan ama rati wa huwa calayhi wa huwa baa'icuna calayhi korkiisa uu yahay hal yakuunu daalika ma ahaanayaa kaasi qabdan qibdoosho ma noqonaysaayo ninkii guddoon uu soo guddoomo qabla an yanzila intaanu ka degin ka hor yacnii wuxuu leeyahay haddii ninkii isagoo ratigiisii saaran ayaa nin kale ka gatay waa ku heshiiyeen hoo iyo hoobay isdhaheen amase waa lagu heshiiyey beeci waa dhacay qabdi iyo qibdoosho ma noqon kartaa ninkaasoo fuulo weli ratigii ninkan laga gatay baa'iciisa ahaayo saaran qibdoosho arrintaa ma noqonaysaayo ninkaa waxaas ma soo guddoomay oo saa ma la dhihi karaa wa qaala bnu cumar ayb meeshaa marka huwadaas baa'icay u laabanay waida ishtaraa daabbatan ow jamalan haddii uu soo gato walxaal huwa baa'icii iska gaday ninkii iska gaday calayhi cala daabbati aw iljamali ratiga ama daabadda korkeeda uu saaran yahay baa'ici hal yakuunu daalika qabdan ma noqonaya qabla an yanzila intuunan ka degin mase waxaa loo shardiyaa qabdigu macno kaloo zaa'idahoo ninkii inuu meeshaa ka dego oo uu yidhaa waa taasoo kuu banneeyey gaadiidkaagii ma saasaa la shardiyaa mase isagoo iska saaran xataa qibdooshadii waa xasilaysaa ayb labadaas meel baa marka uu ka rabaa wa qaala bnu cumar radia allaahu canhuma qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalama licumar nebiga cumar waxa uu ku yidhi bicniihi iga iibi ratigan yacnii jamalan rati sacban oo markaa yacnii aada u adag oo qallafsan marka ayb wuxuu leeyahay ibnu xajar marka masalada qabdiga suaal wuxuu ka dhigay su-aal ahaanuu bukhaari u keenay istifhaam ahaan wa hiya mas'alatun khilaafiyatun sayatii sharxuhaa qariiban fii waxay ku imaan doontaa baabun ida ishtaraa shay-an fawahaba min saacatihi masalada meeshaas aan uga hadlaynaa buu leeyay qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qال xdثna cبdالوhاab هو بن cabdالmجيد الثqفiي ثqة تغyر qبla mwته بثaلاثi سنيiن intuuna dhimanin saddex sano ka hor ayaa xoogaa تغayur uu ku dhacay laakiin imaam الذahabi siyarka wuxuu ku sheegay تaغayurka inuuna waxba dhibaynin لأnnahu ma xadaثa baعda التaغayur تaغayurkii markuu ku dhacay kadib waxba maba sheegin أxaadiiث ma warinin wuxuu leeyahay marka qال xdثna cbayd اللhi عn whb bni kaysاn عan jaaبir bn cabdاللaahi radي الlه canهma qaal kuntu mca النabiy sal اه عl slma nebiga ayaan la socday fii غaزaatin duulaan faabطأa bii waxaa ila daahay jamalii ratigayga wa acyaa waana noogay faataa calaya النabiyu sal ه slma nebigaa korkayga yimid faqaala waxa uu yidhi jaabiru jaabirun hada jaabirun kan jaabir miya faqultu nacam ayaan ihi haah qaala waxauu yidhi maa sha'nuka xaalkaagu waa maxay qultu waxaan idhi abda'a calaya jamalii ratigayga ayaa kork ayaa igu ayaa idaahiyey igu daahay waacayaa waana noogay waan noogay ratigii fatakhallaftu waan dib maray marka fanasala nebiga waa degay yaxjunuhu isagoo riixaya marka bimixjanihi bakooradiisa ku riixaya nebigi marka intuu soo degay ayuu ushiisii bilaabay inuu ku reexo bakooradii uma qaala waxau yihi irkab fuul jaabiru farakibtuhu waan fuulay falaqad ra'aytuhu falawallaahi baan ku dhaartay qad ra'aytuhu waan arkay akufuhu anuu celcelinayo can rasuulilahi nebiga aan ka celcelinaya rasuulkii markuu sidaaba yeelayba ratigii waa dhaqaaqayba waxaan bilaabay inaan nebiga ka celceliyaba mujiadii rasuulka qaala waxa uu yidhi markaa tasawajta jaabirow ma guursatay qultu nacan baan idhi haa qaala bikran am hayiban gabar mase garoob faqultu bal hayiban garoob qaala afalaa jaariyatan gabar yar maxaa u guursan weysay tulaacibuhaa wa tulaacibu adigana aada la dheedheeshid iyadana ay kula ciyaarta ayb min almulaacabati haddii laga keeno qultu ayb inna lii akhawaatin gabdho walaalahay ayaan leeyahay fa axbabtu waxaan jeclaystay an atasawaja inaan guursado imra'atan haweeney tajmacuhunna ururiso gabdhahaas wa tumashituhunna u shallayso wa taquumu calayhinna xaajaadkoodana u istaagto qaala waxau yidhi amaa innaka qaadimun amaa innaka adiga qaadimun waad geli doontaa safarkii marka hadda madiina loo socdaa hadda haddii aada goordhowga guursatay waad geli doontaa ee waxaad u geli doontaa madiinaad geli doontaa ehelkaagii baad u tegi doontaa fa idaa qadimta haddii aada gasho falkaysa alkaysa war caqli ogaaw caqli ogow ayb oo muddaad ka maqnayd reerkaagii nin reerkii ku cusub baa tahay marka caqli iyo deganaan ku dhaqan waxaa dhici karta adigii inaad u baahan tahay haweentii iyada inay xayd qabtaa laga yaabaa iska jiri marka ha ku kor dhicin sidaa marka waa la sheegay macaani kalena waa lagu fasiray ayb uma qaala waxa uu yidhi atabiicu jamalaka ratigaaga ma iibinaysaa qultu nacam ha ayaan idhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka isagoo hadda wixiisu aynan beec u ahayn in la warsan karo ruuxaas maiga gadaysaa madhi qultu nacam baan idhi haa waa iibinayaa fashtaraahu minii waa iga gatay rasuulka biuuqiyatin uuqiyado ayuu igaga gatay uqiyadu cabir waagaas jiri jiro isla yaqaaneen uma qadima rasuulullahi sal l salam nebigii ayaa soo galay qablii aniga hortay ayuu madiino soo galay waqadimtu bilqadaati aroor ayaan ana soo galay faji'naa ila lmasjidi masjidkii baa nimid fawajadtuhu waxaan arkay calaa baabi lmasjidi masjidka albaabkiisa asagoo joogo qaala waxa uu yidhi alaana qadimta hadda miyaad soo gashay qultu nacam haa qaala waxauu yidhi fadac jamalaka ratigaaga ka tag ayb fadqul gal fasalli ragcatayni laba ragca tuko fadakaltu waan galay fasallaytu waan tukaday fa amara bilaalan bilaal ayuu amray an yazina lahu uuqiyatan inuu u miisaamo uuqiyadihii oo uga gatay inuu u miisaamo fawasana lii bilaalun bilaal waa ii miisaamay fa arjaxa fi lmiisaani miisaankana xoogaa waa ii badiyo suubis oo iigu daran imtixaanku marka waxaa weeyaan yani qofka hadda markaa wakiilku sidaas ma samayn karaa mase ma samayn karo khilaaf baa ku jira qofka isaga xoolihiisii waa ku samayn karaa fa arjaca lii marka miisaankii xoogaabuu yani xagga nebiga iyo xoogaa raaciyey oo wuxuu u badiyey jaabir markuu cabirkii iyo waxaa uu saarayay waxaa dhici karta marka nebigu bilaal inuu amray oo uu yidhi caadatan yacnii ama ou ogaaba in nebigu caado oo u lahaa hadduu wax miisaamayo inuu badiyo uu raajixiyo faindalaqtu waan tegey xataa wallaytu ilaa aan ka jeestay faqaala waxa uu yidhi udcuu lii jaabiran jaabir iigu yeera qultu waxaan idhi alaana hadda ayaa yaruddu uu celin doonaa calaya korkayga uu ku celin doonaa aljamala ratigii walam yakun shay-un shayna ma uunan ahayn buu yidhi abqada ilaya mid loo xaggayga loo nacayb badan yahay minhu ratigaas waxaan ka necbaa ma jirin oo igu soo noqdo ma rabin markaasa waxaan is idhi hadda amuu kugu soo celiyaa qaala waxa uu yidhi khud jamalaka ratigaaga qaado walaka tamanuhu lacagtaadana adaa iskale lacagtiina qaadoo ku tag ratigaagiina iska wado ayb xadiidkan meelo badan buu ku keeni doonaa fawaa'id badan oo kala dudwan oo fiqi badan baa laga qaada ayuu ku keeni doonaa laakiin hadda maxalushaahidku waxay tahay in xoolo la iibin karo halkaas ku kara xoolo in la gedi karo dameerkii marka aawo isaga marka tarjamadii kuma jira dameerka ayb marka min baabi alqiyaasa laga yaabaa marka dameerka inuu ugu jiro oo wuxuu yidhi walaysa fii xadiiday ilbaabi dikrun lilxumuri wakaأnnahu ashaara ilaa ilxaaqiha fi اlxukmi biاlibili liأnna xadiiday ilbaab inamaa fiihimaa dikrun dikru baciirin wajamalin wala اkhtisaasa fi اlxukmi اlmadkuuri bidaabatin duuna daabatin fahada wajhu tarjamati daabadaasu iska soo gelayaa min baabi ilxaaq ayuu ku fiirinaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan al aswaaqu suuqyadii allatii kaanat suuqyadaasoo jirtay fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada fatabaayaca biha annaasu dadkii ayaa markaa wax ku kala gatay fi lislaami islaamka dhexdiisa suuqyadii jaahiliyada jiri jiray dadkii waxbay ku kala iibsanaayeen fi lislaam markii jaahiliyada laga baxay oo islaamkii uu aada u soo ifbaxayna suuqyadaa weli dadku waxunbay ku gadanayeen marka suuqu haddii gaalo awal ay lahayd oo gaaladii meesha ka kacday muslim meeshii qabsado weli suuq buu iska sii ahaan karaa suuq gaalo ahaan jiray suuqii marka wax kalaa laga dhigayaa ima la dhaha ibnu bataal waxa uu yidhi fiqhu haadihi tarjamati tarjamadan fiqigeeda waxaa weeyaan ana mawaadica almacaasi waafcaal aljahi ana mawaadica almacaasi wa afcaali aljaahiliyati laa tamnacu min ficli daacati fiiha meelihii macsida lagu samayn jiray afcaasha jaahiliga lagu samayn jiray ma diidayso in lagu sameeyo daaco ayb oo ruux muslima haddii suuqii muslimiin ku ganacsadaan masaajid masaajidyaa laga dhisayaa waa lagu tukanayaa ilaahay baa loo qabsanaa qال xdثna علي بن cبداللahi وhو الmdيني qال xdثna سفyاn عن cمر بن dيnاr عن بن عabاس رaضي الله عnهma qاal kاnت ckaad ckaad waxay ahayd وmjnة iyo mjنة وdulmajاaزi أswاaqا suuqya ayay ahayd fi اljaahiliyati jaahiliyadii falama kana اislاam islaamkii markii uu yimid ou dhacay oo yani islaamkii markaa uu soo ifbaxay taأtamuu min التijaaraةi fiiha waxay dembi u arkeen oo ay xaraj ka dareemeen iyo culays min atijaarati ganacsi fiiha suuqyada dhexdooda lagu ganacsado faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey leysa calaykum junaaxun fii mawaasimi alxaji qara abucabaas kada xadiidkan meelo badan buu noogu yimid kitaabuulxajna waa noogu yimid kitaabuulbuyuuc laftirkiisana waa noogu yimid markii laga hadlayo aswaaqada baabu shiraa'i alibili alhiimi aw alajrabi baabu bayaani xukmi shiraa'i alibili geelii gadashadiisii xukunka ku soo aroora geelii gadashadiisii xukunka gadidiisii xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu baab yahay alhiimi geelii day alhiimi alhiim marka waxaa weeyaan cudur geela ku dhaco oo geelu marka mar walbaba uu iska haraadayna ma jira cudurkaas maxaa haye marka kaas uu jia awil ajrabi ama waxa uu yidhi cadhadii geelii cadhada qabay in la iibin kara xukunka kusoo aroora caddayntiisiiba u baabyahay ayb alhaa'imu bukhaari marka kelmadda kelmad u dhow ayuu keenay wuxuu yidhi alhaa'imu almukhaalifu waa midka weydaartay oo khilaafay lilqasdi meeshii la rabay fii kulli shayin shay dhammaantiidu wax walboo loo qasdo qofka haddii uu weydaarto waxaa la yidhi haa'im yani qof wareersan oo kale ayb qال xdثna clي بن cabdاللaahi qاl xadثna سfyاan huwa بnu cuyayna qaala qaala cmru kaana haahunaa meeshan waxaa joogay rajulu nin ismuhu nawaas nawaas la yidhaahdo wa kaanat cindahu agtiisa waxaa ahayd ibilun geel hiimun oo markaa yani cudurkaas qabo geel uu iibinaya waxaa ka mid aha geel markaa dhukaan qabo ama cudurkaas haraadka iyo oonka leh geelu maanta dhan markaa uu haraadan yahay biyo un inuu cabo uu u baahan yahay fadahaba ibnu cumar ibnu cumar radia allaahu canhuma ayaa tegey fashtaraa tilka alibila geelaa buu soo gatay min shariikin lahu min shariikin buu ka gatay nin shariik ah lahu linawaas u sugnaaday nin kaloo nawaasu ay wax isla lahaayeen wax isla gadan jireen ayuu ka soo gatay geel noocaas fa jaa-a ilayhi shariikuhu shariigiisii ninkii nawaas ayaa yimid marka faqaala waxa uu yidhi bicnaa tiha fa jaa'a ilayhi waxaa u yimid nawaaska shariikuhu baa u yimid faqaala waxa uu yidhi bicnaa waan iibina tilka alibila geeli geelaas faqaala waxau yidhi miman bictahaa yaad ka gaday faqaala waxau yidhi min shaykhin oday baan ka gaday nin oday oo kada oo kada ah faqaala wayxaka war hoogaaga daaka wallaahi baan ku dhaartay ibnu cumar ninka aad ka iibiso waa ibnu cumar buu yidhi dadka badanaa waxaa qaalibka ah yacni qofka ahlu fadliga ee weyne ama caalimka xoogaa marka dhibkiisa waa iska ilaaliyaan marka ninkan wuxuu le war ibnu cumar maxaad uga gaday saasoo kale ibnu cumar nin weyn oo aada loo qadariyo dadka dhexdiisa heybad ku laho ahaa radia allaahu canhuma marka wuxuu yidhi war ibnu cumar baad ka iibisay fa jaa-ahu waa u yimid faqaala waxa uu yidhi inna shariikii shariigayga ninkii aniga shirkada ila ahaa baacaka ibilan geel buu kaa iibiyey hiiman oo markaa yacni dhukaan qabo walam yacrifka ma uunan ku garanaynina qaala waxa uu yidhi fastaqhaa kaxayso wada way qaala falamaa dahaba markuu doonay ou tegay yastaaquhaa isagoo inuu kaxaysto isagoo kaxaysanayo faqaala waxau yidhi ibnu cumar dachaa iska dhaaf radiinaa biqadaa'i rasuulillahi sal ly salam nebiga xukunkiisaan raalli ku noqonnay buu yidhi laa cadwaa cudur laysqaadsiiyo ma leh rasuulka xukunkiisii ahaa laa cadwaa wax laysqaadsiiya ma leh kaasaan raalli ku noqonnay iska daa buu yidhi ha iska joogo oo cudurkan yacnii geedii kale inuu cudur iga qaadsiiyo iyo waxaas ma aaminsaniya iska daa buu yidhi laa cadwaadan haddee kitaabu dibi iyo meelahaasay noogu imaan doontaa halkaasaa baxdigeeda aan ku sheegi doonnaa in sha allahu tacaala samica sufyaanu camran ayuu ka maqlay maxalu shaahidka hadda waxay tahay geelii sidaas ahaa waa la iibiyey baaciina markaa ibnu cumar waa ogolaaday meeshaa marka mas'ale fiqhi abaa ka soo baxaysa marka ibnu xajar wuxuu yidhi wafi lxadiidi xadiidka waxaa laga qaadanayaa jawaasu bayci shayi almaciibi shayga ceebaysan in la gedi karo beyciisa uu bannaan yahay goorma idaa bayanahu lbaa'icu ninka baa'ica hadduu caddeeyo waradiya bihi lmushtari ninka gadanayana raalli uu ku yahay ninka baa'ica hadduu caddeeyo war waxaan waa ceebaysan yihiin ceebtaanay leeyihiin kii kalena uu yidhi anaa ku rabo waa ansaxaa baacaas sawaaun waxaa isku mida marka bayanahu lbaa'icu qabla alcaqdi ow bacdahu waxaa marka isku mida ninka baa'ica ee alaabta iska leh caqdiga ka hor ha caddeeyo ama kadib ha caddeeyo isku mid wa leann hadda ninkaani goormuu caddeeyey ceebta bacda albaac uu caddeeyey soo maa haddaad maanta nin baabuur ka gado ceebaysan markaad ka gaday kadib intaad u tagto aad tiraa warniyo baabuurkii aan kaa gaday cilladaasuu leeyahay ogow hay waa ku qabaa waa ku rabaa khalaas sax haddii uu yidhaa maya ma rabee waa celiyey ceebtii baan ku celiyena waa la celin karaa khiyaarulcay baa lagu celiyey shaygaas laakin idaa akhara bayaanuhu idaa akhara bayaanahu caddayntii haddii uu dib u dhigo can ilcaqdi caqdiga uu dib ugaga dhigo habata alkhiyaaru lilmushtari haddii uunan markii wax la kala iibsanayo oo aanu sheegin ninkii waxgatay unbaa khiyaar yeelanayo bis kii waxgatay oo badeecadaas xun laga gaday yaa khiyaar wuxuu yeelanaya inuu celin karo wa fiihi ishtiraa-u lkabiiri xaajatahu binafsihi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qofka weyn ee fadliga badan inuu isaga wax iibsan karoo la baashiri karo masaladii aan soo marnay wa tawaqii dulmi rajuli saalix qofka saalixa dulmigiisa in layska ilaaliyo yanii iyadoo dulmigu uu xaaraan yahay dadka dhan in la dulmiyaaba ay qalad tahay gaal iyo muslim waxay doonaanba ha ahaadaane haddana ninka saalixa dulmigiisu dhib weyn uu leeyahay oo qofku marka inuu iska ilaaliyo qofka wanaagga iyo xalaal quudad in nin xalaal quuto uu yahayo daaco badan oo yacni alla kacabsi badan qof sidaasa inaadan dulmigiisa inaad iska ilaaliso maxaa yeeley iyadoo awalba dulmiga uu dhib lahaa haddana tan waa sii daran tahay sacad binu abi waqaas ninkii dulmiyey ee yidhi salaadda xataa si fiican uma tukado cadaalad ma noogu qaybiyo garta ciidanka ma raaco qaniimada si fiican uma qaybiyo ninkii markuu sacad sidaa ku yidhi waa kii yidhi ilaahu addoonkan hadduu been u istaagay iyo ismaqashiin ilaahu fakrigiisa dheeray cumrigiisa dheeray fidnana ilaahu u bandhig diintiisa fidne ninkii markii dambe waxaa la arkay isagoo soo gotay baararkii indhihii ay ku dhaceen oo dadka tuugsanaayo jidka ku tuugsanaayo gabadh iyo markay soo martana gacantuu taagaayan oo markaa yacnii laacayo gabdhihii yaryaraayo meelaha maraayo markaasaa markii lala hadlana wuxuu dhihi jiray shaykhun maftuunun asaabatnii dacwatu sacdi nin odayoo habaaranaan ahay buu yidhi fidnaysan oo sacad dacwadi habaarkiisii uu ku dhacay naagtii kale iyadana saciid ibnu zayd dulmisay ee tiri dhul ayuu ninkan iga dhacay marwaan laysku soo dacweeyey waa tii uu marwaan saciid uu yidhi seen dhul uga dulmiyaa buu yidhi anoo nebiga ka maqlay ninkii taa ka dulmiyo dhul ah toddobada dhulaa loogu laalaada markaasuu marwaan waxauu yidhi wax markhaatiya kuma weydiinayo yidhi orod bax de nin casharalmubashariin ka midana waa tobankii jannada loogu bishaareeyey ayuu ka mid ahaa qaraa-inta marka waxay ula muuqatay marwaan dulmi meeshaas inuunan ka jirin orod iska baxda markaasuu wuxuu yidhi ilaahu hadday naagtan been sheegayso indha tir dhulkeedaasna ku dil dhulkii ay ugu sheegatay ilaahu ku dil iyadoo marka waxaa la arkay indha beeshay oo derbiga saa u taataabanayso meeshii meer ay marayso ceel iyo wax ku yaallay ku dhacday dalaq marka dadka ahlu fadliga waa in layska ilaaliyo wax fiican waay meeshadadka dhanna in la yska ilaaliyo way mararka qaar waxaa laga yaabaa ahlufadli yaa ogna ilaahay unbaa dadkan suuqa ku jira ama meelaha socda ilaahay baa garanaya axwaashooda siday kala tahay marka ummadda inaad iska nabadgeliso iska ilaaliso xadiidkii nebiga wuxuu ahaa rubba ashcata akbara dii timrayni madfuuci labwaabi low aqsama cala allaahi laabarahu waxaa laga yaabaa buu yidhi mid basaasan laba go' wato boor badan albaabada laga riixdo oo hadduu ilaahay korkiisa uu ku dhaarto oo shay uu ku dhaarto ilaahay uu u samaynayo waxaa uu ku dhaarto qiimayn uu qiimaynayo addoonka wa tawaqii dulmi rajuli saalix ayb ninkan cumaydi wuxuu sheegay buu leeyahay ninkan nawaas la leeyahay wa kaana nawaasun yujaalisu ibna cumar ibna cumar uu la fadhin jiray la fadhiisan jiray wa kaana yudxikuhu waa ka qosolsiin jiray ibna cumar ibna cumar u sheekayn jiray oo ka qosolsiin jiray fa qaala yowman maalinba wuxuu ku yidhi wadidtu ana lii abaa qubays la habal maalinba wuxuu yidhi nin waxaa ibna cumar buu ku yidhi waxaan jeclaysan lahaa buurta abuu qubays abuu qubays buur maka ku taalo weyn wa oo dahaba ayaan jeclaysan lahaa buu yidhi inaan helo fa qaala lahu ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ku yidhi maa tasnacu bihi maxaad ku samayn lahayd qaala waxau yidhi amuutu calayhi korkeedan ku dhima lahay marka ninkaas buu ahaa ninkan maxalushaahidka marka meeshaas waxaa weeyaan shayga maciibka ee ceebaysan waa la gedi karaa haddii la bayaaniyo ceebta ama qabla alcaqdi ama bacda alcaqdi tii la bayaaniyaba haddii bacda alcaqdi la bayaaniyana ninka mushtarigaa wuxuu leeyahay khiyaar baabu bayci اsilaaxi fi اlfitnati wagayriha ayb baabu bayaani xukmi bayci اsilaaxi hubka iibintiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi اlfitnati fii waqti اlfitnati waqtiga dadka muslimiinta ay isdilayaan dhexdeeda wagayriha iyo keyrkeed xilliga fitnada ay jirto hub in la gadaa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay iyo wakhtiga aynan fidnada jirin wa kariha cimraanu bnu xusayn cimraanu bnu xuseyn wuxuu kahday baycahu hub iibintiisa fi lfitnati fitnada dhexdeeda tarjamadan marka wuxuu u deliishanaa yani xadiidkan yani aharkan qeybta hore baabu bayci silaaxi fi lfitnati ayuu intaa u deliishanaya wageyrihana xadiidka ayuu usoo deliishan doonaa marka tarjamada waxay kutusaysaa qeybta hore marka waktiga fitnada ay jirto muslimka ay dhexdooda ka dirirayaan ay ka dagaalamayaan hub inaan la iibin karin sababka loo diidayana waxay tahay waa tacaawun cala alimi waalcudwaan waa iyadoo marka laysu kaalmaysanayo dembi iyo collaytan qofkana waxaa la amray oo layidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan ayb ibnu xajar marka wuxuu yidhi wakaana almuraada bilfitnati maa yaqacu min alxuruubi bayna almuslimiin fitnada marka waxaa loo jeedaa dagaalada muslimiinta dhexdooda ka dhaco lianna fii beycihi wakhtigaasi hubka iibintiisa idaaka xilligaa wakhtigaasi icaanatun icaanatan liman ishtaraahu qofka gatay ayaad ku kaalmaynaysaa inuu dilo qof muslim wa haadaa maxalluhu laakiin waa goormo ida ishtabaha alxaalu waa haddii muslimka dhexdiisu dagaal uu ka socdo xaq iyo baatilna la kala garan waayo yaa xaq leh yaa yani yaa muxiqa yaa mubdila yaa xaq leh yaa baatil ku taagan lama kala garan karo dad uun isdilaayo isku qamaamayo oo aan la kala garan karin wax xaq leh waxaan xaq lahayn marka goormay dhici kartaa marka marna baatilkii baaba laogyahay inay baatil tahay waa goormo markay mulki ku dagaalamayaan labadoodaba xaqna aynan u lahayn baail mararka qaarna shubhaa jirto war yaa xaq ku taagan yaan ku taagnayn fitno waaye markaas mana laga qeybgeli karo hubna lagama geli karo dad noocaasa ayb fa amaa idaa taxaqaqa albaagii faalbaycu lidaa'ifati alatii fii jaanibiha alxaqu laa ba'sa bihi haddii laakiin xaq iyo baatil la kala garanayo qolada xaqa ku socota waa laga iibin karaa lianna iyaga hubkoodu qalad muu isticmaalay mafhuum ayb dadkan hadda maalan xoolahooda ku ilaashanayo kale oo lagu oon lagu aqoonin mooryaannimo iyo waxaan lagu aqoonin shirkadahan maalan hadda yaa waxay rabaan marka xoolahooda hubay ku ilaashadaan waa ka iibi kartaa leanna ayaga hadday wax ku dilaanayey ku dilayaanna nin iyaga ka gardaranoo soo weeraro oo ila hadda iyagu baqyi iyo gardarro kuma jiraan mugta maalkooday ku ilaashanayan haddii marka laakiin waxa dhan la camimo dad marka waxaa jiro isu arko inay dagaalka fidnada wax ka fahamsan yihiin fiqhigiisa laakiin yacnii aan fidnadiiba waxa la dhahaba aan fahmaynin fidnada marka waa shay walbo ishtibaah oo ku jiro wax walboo baatilkeedu cad yahay ama xaqeeda shaki ku jiro isaga dheera wuxuu laakiin xaqiisu aanu shaki ku jirin ishtibaah ku jirin fitno lama dhaho dagaal kastoo muslim ka dhexdhacana fitno ma la dhahon leanna nebigu wuxuu leeyay man qutila duuna damihi duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid qofkaas adiga ku soo weeraraana muslinou noqon karaa ibnulmundirna waxau yidhi xadiidku waa caam wax khasisaaya ma leh ayb way dhici kartaa mararka qaar in la yidhaahdo qofku aniga nafteyda waxba ma difaacanayo haddaad doonta idil laakiin waajib maaha arrintaas ayb way fiican tahay cid waajibisay ma leh ayb waxaa jira qowl awsaaci uu leeyahay imaamu lawsaaci isagu uu leeyahay fitnada waxaa la yidhaahdaa dagaal kasto oo muslim ka dhexdhaco iyadoo aan imaam iyo dowlad jirin waa hadal waa yani fahm awsaaci uu leeyahay jumhuurkuna waxay qabaan cagsiga qowlkaas oo ah dagaal kastoo xaqiisa iyo baatilkiisa la kala garan karo qofka muxiqa oo la kaalmeeyo ma ahan fidno min baabi unsur akhaaka daaliman ow madluuman ayay gelaysaa imaamu tabarina wuxuu yidhi haddii dagaal kastoo muslimiinta ka dhexdhaco dhexdooda waa fidno la dhaho dadka wuxuu yidhi mufsidiintae naagaha kufsadoo maalka dhaco dadka dilo ayaa ummadda taxakumi lahayba hadday og yihiin maanta meeshaas maalka yaalla lacagta taallo xabad inaan lagu ridaynin oo loo dhaafayo waa muslin darteed haddii ay ogsoon yihiin xoolahay dhici lahaayeen soo maa way dhici lahaayeen haddaanay marka garan karin waxyaabahaas marka kuwayaalka noocaas waxyaabo badan ayaa marka mararka qaar marka dagaalka fidnada jihaadka yaa isugu yaa isu ekaan karo dad badan waxay jihaad u haystaan oo fidnaa dhici karto inay fidnaba tahay xaqiiqata dad badan wax ay iyagu fidno u haystaanna inaynan ahayn fidnaa dhacdo ayb oo iyagu ay ka wareersan tahay marka masaa-ishan baabkeeda in loo raajiciyo weeyaan kitaabulfitan aan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala marka la leeyahay kutubta caqiidadae salafkana ay ku taallo waxaan aragnaa in laga dheeraado dagaalada fitanka oo nara alkafa can alqitaali fi lfitna iyana horta dagaal fitna waxa la dhaho aan meel dhigno nin walbaa waa leeyahay dagaalka fidnada waa qalad dagaalka fidnada waa qalad laakiin kee ah dagaal fidna kaasaa marka wuxuu u baahan yahay taxriir in la taxriiriyo marka taxriirkiisuna waxay u badan yihiin ahlu cilmiga wax allaale wuxuu muslim ka dhexdhaca maahane waa wixii xaqiisa iyo baatilkiisa way su ekaadaan ama xaqiisa ama yacnii xaqba aan lahayn oo baatil ah kitaabkan marka alxuja fii bayaani ilmaxaja iyo kitaabu alimaama ee uu leeyahay abi nucaym alasbahaani iyo kulligood waa qorayaan in allaale intii saxaabada dagaalka fidnada ka fadhiisatayna waxay ahaayeen intii u aragtay xaqi iyo baatilkii shaki uu ka kala galay yaa ka joogsatay oo markii la yidhi usaaman umalayna inuu ahaa waxaa la yidhi maxaad cali ugu gargaari weyso dagaalka ula geli weysay wuxuu yidhi ii keen buu yidhi seef idhahayso meeshaan ku dhufo meeshan ka tag idhahaysoo ku dhawaaq waxyii ku dhawaaqayso itus haddii aadan ii keeni karin iga dhaaf marka adiga haddii ishtibaah ku galo iska daa faraha haddaanu ishtibaah ku gelin ee xaqiiyo baatilkii markaas ay kala cad yihiinna markaas de qofka isagu markaa yacnii dadku haba iskhilaafaan haddii la doonee waxaa marka qofkii isagu marka xaqnimadiisu ay u caddahay fidna ma ka noqonaysa qofka unbaa cilmigiisu laakiin la rabaa in la ogaado qof walbaa waxaas anu saasaan u arkaa ma soconayse waa in marka lagu saleeyo cilmi lagu saleeyo wakari marka wuxuu yidhi wakariha cimraanu bnu xuseyn baycahu fi lfitnati meeshaasu marka wuxuu yidhi faama ida taxaqaqa albaaqi faalbaycu liلطaa'ifati alatii fii jaanibiha alxaqu laa ba'sa bihi qaala bnu baطaal inama kuriha baycu الsilaaxi fi اlfitnati liannahu min baabi tacaawuni cala اlإsmi wamin hama kariha maaliku washaaficiyu waaxmadu waisxaaqu bayca alcinabi miman yatakhiduhu khamran xadiidka mas'alo kalaa laga qaatayo waa maxay qof aad og tahay in khamro uu sameeyo warshad khamro leeyahay cinab inaadan ka gedin cinabka in la gadaa asal waa bannaan tahay laakiin nin khamri ka samaysana inaan laga iibin waa dahaba maalikun imaam maaligna wuxuu ku tegay ilaa faskhi ilbeyc haddaad ka gaday lacalla nin khamri iibiyey haddaad cinab ka iibisay ood aragtay beeci in la fasakho wadahaba maalikun ilaa faskhi اlbayci ayuu arkaa bayc in markaa uu fasakhmo wakaana almusanifa ashaara ilaa khilaafi اthawriya ayuu ishaaraya fii dalika xayثu qaal musanifku marka sufyaan thawri khilaaf uu leeyahay buu ishaarayaayo wuxuu yidhi sufyaan bic xalaalaka miman shi'ta adiga xalaashaada xalaal kugu soo gasho qofkaa rabta ka gad ninku wuxuu ku isticmaalaya isagay jirtaa ama khamra hadduu ku sameeya hadduu wax ku dilaba qof muslina hadduu ku dila isagay jirtaa adiga xalaashaada ninkaa doonta waa ka gedi kartaa sufyaan sidaas u qabaa laakiin markaa sida xooga badansa qال xdثna cبdاللh بن مسلمة عن mالك عن يحyى بن سعيid عن cmر بن kيir بن أفlح cmر بن kaثيir بن أفlح الmdني mولى أbي أyوب ثqة أkرج xadيiثه الbخاaري وmسلم وأbو dاود والتirmidي والنسائي في مسند mالك وبن mاجة عن أbي محمد mولى أbي qتاadة ninkan magaciisa waxaa l yhah أbو محمد ناaفع بن cabاas abuu muxamed alaqrac ayaa la yidhaahdaa mowla abi qataada waxaa loo yidhi limulaasamatihi lahu aad buu u laasimay laakiin isagu mowlaa caqiila alkhifaariya ayaa xoraysay mowlo u ahaa hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can abi qataadata radia allaahu canhu qaal kharajnaa maca rasuuli illahi sal l slam nabigaan la baxnay caama xunayn sanadii xunayn fabictu waxaan gaday addirca cambuurbiraadkii ayaan iibiyey fabtactu bihi waxaan ku gatay cambuurbiraadkaasi makhrafan dhul ayaan ku gatay fii beer dhul beera ayaan ku iibsaday fii bani salima reer bani salima dhexdooda ku yaalay fa inahu isagu la awalu maalin maalkii ugu horreeyaba oo ha ta'ahaltuhu aan yeeshay fil islaami islaamka dhexdiisa aan ku yeeshay meeshan markaa xadiidkan iyo tarjamada say isu yeelanayaan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa abuu qataada waktigii xunayn fidno ma jirin muslimiin iyo gaalo unbaa dirirayeen dircigan uu sheegayana waxay ahayd nin uu dilay nin uu dilay dircigiisii iyo hubkiisii iyo ayaa la siiyey isaga oo xadiidku waati uu ah ninkii nin dilo markhaati u keensado lahu salabuhu salabkiisa u qaadanayaa dircigaani marka salab ayuu u noqday abuu qataada dircigiibuu iibiyey markaasuu dhul ku gatay fidno markaa ma jirin marka culammadu waxay yidhahdeen shuraaxda xadiidka qaybtan wagayri haadau daliil u yahay wagayri haada wa kariha cimraanna fi lfitnati uu daliil u yahay tarjamadaasoo laba dhinac marka maaha baabu bayci silaaxi fi lfitnati iyo wagayriha wagayrihaa marka waa bannaan tahay markaynan fitno jirin hubka waa la gedi karaa fitna markay jirtana lama iibin karo wakariha cimraantia ku taal ku taala tarjamada marka xadiidku saasay kala tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lcaqaari ninka barafuu cadarada gado wa bayci lmiski iyo miskiga iibintiisa miskiga iibintiisa bacdi salaf ayaa khilaaf ka keeneen waxay yidhahdeen miskigu asalkiisu daabad oo dawaabta ka mida xaarkeeda waayay dhaheen cambarka iyo waxyaabaha xaarkiisa waayo wax saasay dhaheen marka saa darteed najaas waayo lama iibin karaa qaar dheheen marka khilaafkaas buu rabaa marka inuu daciif yahay inuu ishaaro qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abuu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa cabdulwaaxid huwa bnu ziyaad qaala xadaanaa abuu burdata bnu cabdillaahi abuu burdata bni cabdillaahi magaciisa waxaa la yidhaha burayd iqatun yukhdiu qaliilan akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita qaala samictu abaa burdata bna abi muusa can abiihi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam mathalu ljaliisi asaalixi saaxiibka wanaagsan midka lala fadhiistee wanaagsani tusaalihiisu iyo waljaliisi asuu'i saaxiibka xun tusaalihiisu kamathali saaxibi lmiski barafuunka ninka gado oo kale tusaalihiis ayay isku yihiin iyo wakiiri alxadaadi birta buufanaheeda yacnii midka birta ayacni dhalaaliyo ee afuufo dabkeeda afuufo ee alxanlaha ah ayay ayuu tusaalihiisiioo kale uu yahay labadaa nin waxay isku yihiin nin bir tumo oo birta gubo iyo midka miskiga gado laa yacdamuka kuweysiin maayo min saaxibi almiski midka miskiga u saaxiibka ah waxba ka weyn maysid agtiisa imaa tashtariihi waad ka gadanaysaa ow tajidu riixahu ama miskiga caraftiisaad helaysaa imaa tashtariihi waa maxalushahay miskiga in la gadan kara ma wakiiru lxadaadi xadaadka midka birta tumo dabkiisa iyo buufanaha uu dabka uu afuufayana yaxriqu beytaka gurigaagu gubayaa aw soobaka ama maradaha ninka yacnii nin noocaasa deris ou la noqdo gurigiisa waxbaa kusoo duulduulaya inuu gubtaa laga yaaba guriga kaa gubo aw sawbaka ama maradaaduu gubayaa aw tajidu minhu waxaad ka helaysaa riixan riix khabiisatan xun marka saaxiib xun iyo saaxiib fiican saasay kala yihiin maxalushaahidka hadda innaga meeshaan marka uu keenay waa maxay waad wuxuu yidhi imaa tashtariihi barof miskigii baad gadanaysaa ayb meeshaa marka ibnu xajar wuxuu yidhi wafi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan annahyu can mujaalasati man yata'adaa bimujaalasatihi fi diini man yuta'adaa bimujaalasatihi fi diini waddunyaa xadiidku wuxuu tusayaa in layska ree wuxuu kaa reebayaa la fariisiga lala fariisto qof lagu dhibtoonayo fadhigiisa diin iyo adduunyo in ruux adduunyadaadi dhib u ah ama diinkaagiiba dhib u ah la fariisiga lala fariisto ayuu reebayaa xadiidka watargiibu fii mujaalasati man yantaficu man yuntafacu bimujaalasatihi fiihima waxuu xadiidka kugu boorinayaa inaad la fadhiisato qofka adiga fadhigiisa wax ku anfacayo dee qofku laakiin haddii nafci iyo dur ou kala garan karin waa dhibaata maxaad mafaham qof muqallida un hadduu iska yahay dhaga xiran oo inta quful lagu jabiyey furihiina la qaatay ama ninkii qufulayba oo iska dhintayba qofka noocaas oo kalea isaga waxaa weeyaan waa qufulan yahay wax nafci waa iyo wax dhib waa ma garanaayo bal waxaa laga yaabaa waxa nafcigaa dhib inuu arko soo ma aragtid rasuulka sala allahu calayh waali wasalam lafadhigiisa dadaa dadka ka celi jireen oo haddii la yidhaha war meeshaan maxaa lagu haayaa maxay dhihi jireen ayb asaatiiru alawaliin waidaa qiila lahum maada anzala rabbukum haddii lagu yidhaha rabbigiin muxuu soo dejiyey maxay dhahay qaaluu asaatiiru alawaliin war meeshaan sheeka xariiraa lagu hayaa isaga taga waa rasuulkii iyo waxyigii iyo qur-aankii waaye wahaakadaa dadkii ahlu bidcada ahay waasil ibnu cataa oo kale iyo camr ibnu cubayd iyo kale iyo xalqooyinka abuu xaniifa iyo imaamu shaafici iyo dadkii waaweynaa xalqooyin waxaan ujeedaa kuwan maahan yani kuwii dambe iyagu abuu xaniife iyo soo gaaray iyo shaafici iyo bacdi ahlilbidaca waxay dhihi jireen ama ahlu kalaamka qaarkood baa waxay dhihi jireen meeshan waxba laguma haayo fiqiga shaafici iyo abuu xaniifa laa yujaawisu sirwaala almar'ati naagta gorgorodeeda ma dhaafaayo maanta dhan xayd iyo waxaasi ka sheekaynayo fiqigooda naagta ma soo dhaafaayo gorgorodeeda iyaga marka maxay haayaan hal mas'alo kama jawaabi karaan waxaa la yaabla marka qof adiga aan waxba ku sii karin oo aan wax xadiid ka aqoonin fiqigii aan aqoon u lahayn luqadii aan ku sii karin haddii uu ku yidhaahdo marka meeshaan waxa lagu haaya wax maxay tahay meel walba wax lagu aqriya kaas waxa ka dhegaysanin kan waxa ka dhegaysanin kan waxa ka dhegaysanin qofkii marka muxuu ku soo baxaa wiilkii yaraa dhallinyarada inuu waxbarto rabay bannaanadaasu iska taagnaanaa bis waxaa laga yaabaa bacda alaatiin sana bacda arbaciin sana waxaan shaqooyin xarakaadka samayn jireen w waa usluub marka xarakaadku ay ku dhaqmi jireen w ilal aanana ku dhaqmaan qofka waa la lugoynaa waa la lugoynaya ninka dhallinyarada waxaa laga lugoynaa inuu waxbarto war adiga haddaad waxbarato adaa kala fahmaayo qofka fiican iyo qofka xun laakiin haddaadan baranin soo maalin walba nin cusub uun meel uguma xirnaanaysid ayb qofkan adiga aad ka tegaysid ama waxbarashadiisa aad nacayso asaga wax dhiba kuma qabo waxbaa bartay ayb laakiin adiga unbay qofka unbay dhibaysaa marka qofku qof faaqidu shay oo waxa oon maanta haddaad tidhaahdid war meelahan waxa laga barto magaaladan laga akhriyo adiga amaa i haysaa luqo ma ibari kartaa fiqi ma ibari kartaa xadiid ma ibari kartaa may soo maaha iga leexmarnaba qofka cilmi maku khasaarayo uu barto cilmi uu barto maku khasaarayo badanaana marka mashaakilka iyo aafadu waxay ka timaadaa dadkii iyo cilmigii haddii la kala celiyo oo marka wax baas ay dhexda u galaan waxaa laga yaabaa marka qofkaasi dacwadii xataa aafay ku noqonaysaa wuxuu yidhi marka ayb wa fiihi jawaasu bayci lmiski waxaa xadiidka laga qaadanaya miskiga iibintiisu inay bannaan tahay wاlxukmu biطahaaratihi waxaa kaloo xadiidka ku dhex sugan miskigu inuu daahir yahay liannahu sal l slama madaxahu waa ammaanay nebiga waraqaba fiihi waa ku tirtirsiiye dadka fafiihi raddu calaa man karihahu wahuwa manquulu can اlxasan اlbasriy wacaطaa wagayrihima ayaa laga soo guuriyey uma inqarada hada اlkhilaaf khilaafkan waa baaba-ay wastaqara alijmaacu calaa طahaarati اlmiski wa jawaazi baycihi ayb baabu dikri اlxajaami ninka dadka toobo ninka toobinta sameeyo sheegistiisa ayuu u baab yahay xukunkiisa xmaan ka tege halkan baaban qaala xadaثna cabdالlahi bn yuusuf qaala akhbarana malik can xumaydi can anas bni maliki radi allahu canhu qaal xajama abu طaybata rasuula اllahi sal ا l slam abuu tayba nebiga ayuu toobay fa amara lahu wuxuu u amray bisaacin min tamrin suus timira hala siiyo ayuu yidhi wa amara ahlahu ehelkiisa wuxuu amray dadka iskale ninkaa addoonka ah an yukhafifuu inay ka fudaydiyaan min kharaajihi shaqada markaa ay u direen inuu soo u keeno kharaaj waxaa la yidhaha addoonka in la yidhaha bax soo shaqeey intaasaa lagaa rabaa marka haddii wax badanaa lagaa rabaa la yidhahdo la kor saaro wuu dhibtoonayaan marka waxa aad ka rabtaan oo uu keenayana ka fududeeyuu ku yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ninka xajaamka ah ee adiga ku toobo ujro inaad siiso qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa khaalidun huwa bnu cabdillaahi qaala xadaanaa khaalidun can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ixtajama nabiyu sal l slam nebiga waa istoobay wa acda aladii xajamahu ninkii toobayna waa siiyey ujradiisa walow kaana xaraaman hadduu xaaraan ahaan lahaana lam yucdihi ma uunan siiyeen marka xaaraan ma aha xijaamadu marka ayb sideeda waa bannaan tahay laakiin karaaha ku jirta ayb wuxuu yidhi marka meeshaan ibnu xajar ayb qaala bnu lmunayir laysat hadihi اtarjamatu taswiiban lisancati اlxijaamati tarjamadani ma keenayso in la ammaanaayo ama la toosinaayo xijaamada farsamadeeda toobinta fainahu qad warada fiiha xadiidu yakusuhaa xadiid gaar ah baa soo aroorayo dhahayo kasbu اlxajaami khabiiun wain kaana alxajaamu laa yudlamu ajruhu inkastoo ninku hadda kasabkaas waa xun yahaa la yidhi haddana hadduu ku toobo waxbaha siinin maahano inaad dulmiso ma ahane wixiise inaad siisaa kuu waajiba wain kaana alxajaamu laa yudlamu ajruhu ajrigiisa laga dulmin maayo fannahyu cala asaanici laa cala lmustacmali laa cala almustacmali nahyigu waxaa weeyaan saanica ee ninka markaa camalka rabo ma aha ayb ama wixii camalka lagu qaadanaya maa walfarqu baynahumaa daruurat اlmuxtajimi ila alxijaamati wa cadamu daruurati اlxajaami likahrati sanaa'ici siwaaha farqiga u dhaxeeyaana waxay tahay ninka istoobayo toobintu baahiya u qabaa laakiin ninkan wax toobayo xirfadaha badan oo ka shaqaysa toobintu marka waa laga fiican yahay laakiin haddii ninka uu ku toobo ujrow kugu leeyahay inaad dulmisano وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم